xarunta baaritaanada caafimaadka ee saxan daynostika ee magaalada muqdisho iyo weybaalla ka gobday kulan dadweyne oo lahaka bandhigay daraasaad laka suubi cudurada haliste ee kansarka gaar ahaan kanlankasow bestig kulanka iyo waliba ha agaasimey maamulka xarunta saxan walibana ku qayb galay hana kumid ee dhakhaatiirta soomaaliyeed dadweyne shalduwan ee ka shal noolan degmooyinka gobolka banaadir ankoreeg maamulka xarunta caafimaadka ee saxan ayaa ku hadalay muhiimada laku leeyay kulanka xarunta sahan diagnostic ahaan annaga sanadka hore sidaasoo kaleeto wacyigelin badan aan sameynay sanadkaana sidoo kale wacyigelin badan ayaan sameynay ugu horeyso inaan maxaan ku irahdaa baiskeenoo isticmaalnay wacyigelin badan xarunta gudaheeda inaan ku dhejinay boorar badan oo ugu talagalnay bukaanada inay arkaan iyo maxay ahayto sidoo kaleeto inaan adeega mamografiga aan isticmaalna aan almost fifty percent discount aan sameynay dhanka kale ahaana kumid ee dhakhaatiirtii ku qaybgalay kulanka iyo wayba ku hadalena saameynta caafimaad darro usaleeyay cudurka kansarka iskriininka qofku markuu sameynayo asagoo wax ku dhicin inuu baaritaan uu maxay ahaato isku sameeyo asaga naftiisa laakiin hadduu qofka mar uu naaska uu ku arkay calaamado waxaa fiican inuu u tago dhakhtar loo sameeyo wixii markaas uu fiiriyo dhakhtarka uu arko go-aan ka gaaro wuxuu markaas uu sameyn lahay ama baaritaan ha ahaato ama muqrim ha loo diro ama fine needle aspiration oo baaritaan wixii laga qaadayo wixii bararka hooyooyinka markay nuujinayaan oo kale waxaa jirta infecshano ku dhaco naaska qasab maaha burooyinka dhan oo naaska ku dhaco inay ahaadaan kansars laakiin waxaa muhiim ah in qof caafimaada loo tago la hubiyo waxay tahana la ogaado shalay haddii nin oo dhakhtar ah aad ka xishoo jirto inaad tiraahda kaal naaska iga baar maanta gabaraa kaa baaraysa waa jaanis aad iyo aadaan ugu faraxsanahay gabdho badan oo soomaaliyeed oo dhaqaatiir noo ah inta hadda dhiman inta dhiman inay sii dhammaystiraan gabdhaheenana maasha allah tahay inay hooyadan sameyso baaritaan marka laga tago price self examinationka kan gacanta ay isticmaalayso gurigaa ku sameynayso qof kastoo dumara laga rabaa da-da shan iyo toban iyo wixii ka weyn bil kasta inay sameyso laakiin hooyada afartanka sano gaartay waxaa u dheer ayada waxaa u dheer bil walbo sanad walbo waa inay sameysa raajo la dhaho mamografi raajadaas ayadaa lagu ogaanayaa oo lagu fiirinaya qofka maadan da-da aan hayno ugu badan gabdhaha soomaaliyeed oo kansarka uu naasku uu ku dhacay oo na soo marayo aragna daatada oo aruurinaa waxaa u badan da-da afartan jir ilaa iyo konton iyo shan jir boqolkiiba sideetan daatada aan hayno xogtaan hayno da-da gabdhaha waxay u dhaxaysay afartan ilaa iyo konton iyo shan waa xaaladda ka jirta soomaaliya boonti kale oo aan la menshan garay baa jira oo aan aragnay from experience aan ka baranay waxa weeye jugta ku dhacda naaska ogaada waxyaalaha koos gareeya kansarka ka mid tahay
waxaa wanaagsan haddii lagu arko wax kuusan ama wax cilad ku aho naaska aan horey ka mid ahayn in lala xiriiro dakhtar caafimaad ka bacdina si fudud loogu sameeyo cudurkaana waxaan dhahnay mar haddau soo baxo wuxuu keenayaa in aan wax badan la qabo karin marka waxaa muhiim ah si aan uga hortagno ka hortaga ayaa wuxuu ka fiican yahay daaweynta ka hortagaya marka waxaa ka mid ah qof walba inuu isbaaro sida haddana loo sheegay qof gabadh kasta gurigeeda iyadoo joogtay samayn kartaa maxay ahaato haddii ay wax isku aragtana inay u tagto dhakhaatiirta kadibna inay talada raacdo waxa ugu muhiimsan intaas waa oo aan maanta isugu imaan kulanku waxa ay kulanku hadalaya ku horseedowka cudurka xaliste ee kansarka iyo waliba useyaku muhiimad gaareenle bulshada soomaaliyeed